agaasimaha wasaaradda deegaanka dhirta iyo daaqa iyo wafduus hogaamiyowya weebayo deerena degmada gomburaha ee gobolka hawd ee somalilan siyo dadkuunku wacyigeliyaan dadka deegaanka xaalufinta dhirta agaasimaha iyo mas-uuliyiinta kale ee kormeerka ku hadalaya weebayo baaqan dirana dadka deegaanka iyo onan sheegeen iniyo layn gooyi korna dhirta quuyan saasaatowna lan hiridi korno goobo roobka ku qubaday iiskaga bahi ruboodaan ka bixinay wasaaraddu ka bixisay mulkiyad ka soo baxday wasaaradda beeraha oo loo sameeyey dhuldaaqsimeedka dhexdiisa taariikhdu marka ahayd labadii bishii shanaad aan ruboodkan u gudbinay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada murwar shukri xaaji ismaaciil baandare oon xaggan maanta ugu mahad celinayo ruboodkayga iyadu dadig igu soo jawaabtay noo soo dirtay howlwanaadeen shaqada ku lahaa iyaguna maxaa aragnimada ku lahaa waaxdan qaabilsanaa agaasimihii waaxda dhirtaya daaqa axmed waxaan leenahay waa mahadsanta wasiir haggana waxaan kusoo dhaweynaya agaasimaha iyo halweynaadada maxaa tole hargeysa noogu yimaaday si shaqadan ay noola eegaan fashar daraa lagu xalaashaday dhul daaqsimeedkii banka oo laguna ootay ruqsadna ugu soo samaysay wasaaradda beeruhu taasoo ah oo keenaysaa qallaase iyo buuq dhulkii banka ahaa ee ka xaaraantay besnaa in la ooto in ay u soo samaysay maxaanku dhahdaay mulki taasi waxay keenaysaa inuu dhulkii maxaanku dhahdaay uu oodmo taasina deegaankii inay wada ilaashano xil baa naga saaran mas-uuliyad baa naga wada saaran deegaanka deegaanka innaga ku nool deegaankii haddaynaa ilaashan oo inaan oodii ka ilaashan oon dhulkii ummaddii u bannaanaan wuxuu keenaysaa dhibaatay keenaysaa marka aad baan ugu mahad celinaa wasaaradda deegaanka awaamiirta halkanka ka bixin doonto ay fari doonto gobolka annaguna waxaan fulin doonaa kamid degma ahaan wixii nagala gudboon
ka dowlad hoos ahaan ka maamul ahaan waxaanu anagu leenay wasaaraddu waxay baabiisay horta dhul badan oo degmada salaaxda ku jirto badigubadla ku jiro horta marka koowaad waa in degmooyinka si bankaa dee wax looga hortago oo wax looga qabto waa in degmooyinka horta layskugu yeedho oo qorshe ballaadhan lagu qaado salaaxle way ku jirtay caqabada imika halkan ka taaganina way ka taaganti kolley annaga way naga go-an tahay ka gobol ahaan amba qayb ahaan biliiska in aanu ka shaqayno danta guud waayo sababtoo ah bankan waxaa isugu yimid maanta ummad ilaahay oo soo guurtay in dadkii daaqii laga ceshado maalmo dhexdii ahayd waxaa loo soo sheegay daaq la gurayo oo muxuu ahaa dhul shiimahoo daaqii laga gurayo runtii dadkii dhibaato weyn baa haysata bankii banku waa danguud waa danguud banku qof looma sheegan karo qof looma bixin karo sidaa xeerkaas uu sheegay buuggaa ku yaallaa qofna ma bixin karo qofna ma sheegan karo dhulkan wuxuu ka mid yahay dhulkii la baabiiyey kan iyo kan iyo ka kale ka sii baalleeya ilaa waxaan ku ihi halka laga gelayo muxuu ahaa banka idhanka kale waa dhulkii la baabiiyey run ahaantii dib baa loo soo wada celiyey dib baa loo soo wada celiyey qof walibana qof buu eeganayaa qof walina qof buu eeganayaa waxaa naga go-an inaanu ka howlgalno afka maamulka gobolka hawd maadaama barasaabkii maqayu iisoo wakashay maanta inuu waftiga raaco kuna hadlaya afkii degmada iyo kaygaba waan ka mahad celinayaa waftiga halkan noogu yimid kormeerka shaqay noogu yimaadeen riboodkii uga baxay halkan ee mulkiyaddii laga sameeyey beertan dhex taagannahay ninka la ydhahdo mister kayse maamulka somalilan iyo maalmogeenka dambeey weyba deegaanadiis isukuwaday inay dadkii oo ku wacyigeliyaan ina geedo quuyon lanjarna